sare u kac ayaa ku yimid qiimaha raashiinka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan suuqyada kala duwan ee magaalada beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kaca ku yimid qiimaha la kala siisto raashiinka qutuldaruuriga ah burka bariiska baastada iyo saliidda ayaa ka mid ah waxyaabaha ay sare u kaca ku yimaadeen ee magaalada beledweyne sarakac aad u weyn baa jiro sababtoo ah sonkorta waagii hore waxaa la iibin jiray soddon iyo siddeed hadda halkii u maraya laba iyo afartan kiishkii fadhiiska afar iyo soddon buu ahaa hadda waa shan iyo soddon waxaa kuu soo haray buurka afar iyo labaatan iyo bar shan iyo labaatan buu ahaa haddana waa toddoba iyo labaatan iyo siddeed iyo labaatan saliidoo kale waxay ahayd toddoba iyo labaatan iyo bar iyo siddeed iyo labaatan wax ku dhow haddana waa kow iyo soddon sarakac aada u weyn baa jira badeecada markii wadooyinka ay xirmaan oo kale ama xilliyada fatahaada oo kale ama xilliyada roobaadka oo kale xilliyadaas ayaa dadka caqabada lagala kulmaa oo raashinkii wixii la iibinayay qiimihii uu isbedelaa marka xilliyadaas ayaan caqabad la kulanaa wgi inta badan caqabada kale ma kulanno horta bulshada inta badan xilliyada wadooyinka ay xirmaan oo kale saameyn waa ay yeelanayeen anaga haddii anagan aan nahay saameyn oo arkayna bulshadana sidoo kale saameyn way ku yeelanaysaa tani ayaa loo sabaybaynayaa isbaarooyinka xaddaafka ee yaalla qaybo ka mid ah gobolka kuwaas oo ay ku xiran yihiin gaadiid badan oo sida badeecado kala duwan